waxaa kalena waa laga tanasuli doonaa maasumaasuq ay la dirireen dhibaatadii dhammeed ay saareen dadkii maqnaay ay keeneen adduunkii ay la soo heshiiyeen waxaan leeyahay nimankaa maanta soomaaliya ninkii wax gartaa u gacan xoog laha siiyo xildhibaanyada waxaan leeyahay ha laga dadkii konton ahay waxa imaanaya sanduuq nin iyo cod iyo sanduuq meel la dhigaa imaan doono waxaan leeyahay marka kontonkiinimo meesha la geshanayo lacagta la siinayo lama lama rabee waxaa loo baahan yahay shacabkaa doortay faramaajo inay haddana shacabku doortaa la rabaa sanduuqa meel la dhiga waana lakala bixi doonaa baarlamaankana waxaan leeyahay soomaaliyeed shacabka hadday matalaan shacabku wuxuu rabo ha raboodaano dawladnimou shacabku rabaa nabadou rabaa waxbarashou rabaa wuxuu rabaa yani nabadou rabaa hadday shacabka matalaan maalinkii la arkaba mooshinaan wadnaa yayna dheheen ninkii qaloocanaa toosiyaano ninkii toosanna waxaa la qabtaano anugu maanta saasaan soo jeedinaya weri